Suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada Laweyn ayaa laga dareemayaa sar u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha xoolaha. Ariga loo yaqaano Birimada ayaa la iibinayaa saddex milyan iyo laba boqol oo shilinka Soomaaliga ah halka markii hore uu joogay hal milyan iyo shan boqol oo shilinka Soomaaliga dalka ah. Orgida yaryarka ah ee loo isticmaalo wanqalka ayaa la iibinayaa hal milyan ilaa sagaal boqol oo shilinka Soomaaliga ah halka lo'da la iibinayo koob iyo toban milyan iyo toban milyan iyada oo sar u kacani ay sababtay bilaabashada lacagta xoolaha ee loo dhoofinayo wadamada Carabta iyo bisha carafo oo inta badan xoolaha la gowraco. Haddaba qaar ka mid ah dilaaleyda suuqyada xoolaha ee magaalada Laweyn ayaa ka warbixiyay sar u kaca ku yimid qiimaha xoolaha iyo sidoo kaleeto waxyaabaha sababay.
maasha allah waxaan joognaa saylada walaweyn gaar ahaan suuqa eriga waxaad iga warsateen qiimaha suuqa eriga berimada waa laba milyan iyo shan boqol ilaa saddex milyan kan ku xiga teersada waxaa waaya milyan sideed boqol ilaa milyan todoba boqol suguntada waxaa waaya milyan saddex boqol milyan shan boqol urgida yar yarka oo waqarka saas oo kale sagaal boqol ilaa milyan ayay u dhexeeyaan waa ka dhaqdhaqaaqa suuqa maasha allah maasha allah dhaqdhaqaaqa suuqa hadda waxay igu weydiisaan hadda waxaa noo dhalinaysa insha allah bisha aarafa bishaasna waxaa waaye nin walba waxuu diyaarsaday dadka ganacsatada ari ayay diyaar- diyaarsadeen arigana maasha allah dalabaad ayaa ka jira suuqa maasha allah shaqadiis oo kay waaye nin walba wuxuu gatay ayuu wax ka helay farqi weyn ayaa u dhexeeya sanadkan waxay kusoo toostay aarafadan roob ayay lasoo kulantay xoolihii oo dhiiqaad ah oo cayiilsan dadka nin walba wuxuu keensaday waxay u gooyaan maasha allah dadka ganacsatada iyo dadka sida xoolaha keensadan oo ku ganacsiya insha allah raxmatullaahi wabarakaatu waxaan u eh magacayga ku bilaawaa jaamac xuseen cali geed meel barawe suuqiyada degmada weligen gaar ahaan suuqa erinka maanta jargalof janne iidi oo carifay kefnahayte maanta geeda ermooyi yaa hadda kugada forohayne suuqiyada kale ku awaaroogre meeshaan madaliyewa arlaabi t v maasantan boqolkii boqol wallaahi farqiyan sanadkan sanadka sayidku dambeeye farqiyan maadaama degtiira suuqii arag degmada weligen beegreeji oo yalka jiro oo carafaada iyo dul adxa hadda mee berbe intan oo gadan ermeegi yaad inkoona suuqa degmada saasa orode saas ii kulaada salaam intan arlaabi sin maadan sin sin boonkateen suuqa xoolaha degmada walaweyn haddii aan isugu warbiyo sayladda aad iyo aad ayaa ishal socote iyagoo hadda la ka jiro caanrafadii hadda foodisan yahaayta xoolaha oo dhoofka ah looga dhidig looga hadda buurin mayla gado haya toban milyan toban iyo kow milyan toban iyo laba milyan qaalmo oo saddex jirka ah mayla gado haya sagaal milyan siddeed milyan suuqa aadaa ishal socda nidaam shay iraa mahadle dibida soddon milyan dibida meelowaasaa maraasa dibida iskuugiin oo dhoofka ah dibida kale oo ka dheggan labaatan iyo shan milyan labaatan milyan adi saddex jirka mayla gadaa toban iyo iyo sideed milyan lama jirka toban iyo kow milyan toban iyo laba milyan saas ayaa su- suuqa sayladda saasoo ishal socota